dhibanayaasha ay abaartu sida daran u saamaysay ayaa si quusa ugu sugaya gargaar tuulada kilkiley oo ka tirsan kowntiga wajeer ee kenya kumanaan kun oo xoolodhaqato ah ayaa kaamam ka samaystay hareeraha wadooyinka iyagoo gargaar ka raadinaya gaadiidka halkaasi maraya iyo kooxaha gargaarka waxaana ka mid a ruqiye axmed wax hadda saaka waxaas ilaahay noola maqayo mo wax kaloo hadda aan qaadane oo ma laha meehay jidadka maraan oo hay-adaha iyo waxaan ka warqabaan kaalem iska codsada uun iska tagaana gashay mas-uuliyiinta kenya ayaa sheegaya in roobka oo aan di'in xilli roobaadkii lixaad oo xiriir ah ay keentay in ay la-deen malaayiin xoolo ah iyadoo in ka badan shan milyan oo kenyaan ah ay gargaar bini-aadannimo u baahan yihiin in ka badan kala bar dadka ay abaartu saamaysay ayaa ku nool saddex kownti oo ku yaalla waqooyi bari kenya gaarisa wajeer iyo mandheera madaxda gobolka ayaa madaxweynaha ka dalbaday inuu ku dhawaaqo in abaartu ay tahay musiibo qaran balse waxa ay sheegeen in baaqooda aan la dhegaysan mar kasta oo aan la kulanno waxa aan ku dhahnaa ku dhawaaq madaxweynuhuna waa uu ballan qaadayey ilaa hadda waxaan ka sugaynaa madaxweynaha inuu ku dhawaaqo in abaartu ay tahay musiibo haddii ay dowladdu ku dhawaaqdo in abaartu ay tahay aafo qaran madaxda gobolka ayaa sheegaya in dadku ay heli karaan gargaar caalami ah oo ay si daran ugu baahan yihiin waa musiibo dadka ayaan awoodin inay cunto helaan xoolo badan ayaa maalin kasta dhimanaya waxa aan filayaa in la gaaray xilligii ay dowladdu ku dhawaaqi lahayd in ay tahay musiibo qaran si caalamka aan uga helno gargaar v o a ayaa wacday xafiiska agaasimaha guud ee madaxtooyada si uu uga hadlo laakiin ma uusan ka jawaabin madaxweynaha kenya william ruuto ayaa toddobaadkii hore qiray in xaaladda abaartu ay tahay mid halis ah xaaladda abaarta ee sii xumaanaysa ayaa nooga baahan in si deg deg ah aan u kordhinno ka jawaabisteeda gaar ahaan waxqabad looga hortegayo dhibaato baahsan ruuto ayaa sheegay in dowladda dhexe ee barnaamijka wax kaqabashada abaaraha ilaa bishii sebteembar ku bixisay lacag ka badan laba boqol iyo konton milyan oo dollar iyadoo dhaqaalo dheeri ah uga qoondaysay miisaaniyadda kabka ah miisaaniyadda kabka ah ee u dambeysay waxaan u qoondaynay lix bilyan oo shilin oo dheeraad ah oo loogu talagalay wax kaqabashada abaarta inta u dhexaysa februari ilaa mey xerada waxaa gaaray waxoogaa gargaara hay-adda laanqeyrta cas ee kenya ayaa cunto qaybisay laakiin siisay keliya dhowr qoys haddii aan dadkan wakhti dhow la caawin xaaladda ayaa ka sii daraysa baahida cunto ayaa dhabtii ah dhibaato shalay waxaan booqannay dhowr ka mid a xeryaha ku hareeraysan halkan qaar waa dad ka yimid deegaano kale oo u imanaya inay cunto gargaar ah halkan ka helaan dadku waxay ku ordayaan baabuur kasta oo ay arkaan dhanka kale dhibanayaasha abaarta sida ruqiye axmed wax u harsan ayaaba yar oo aan ka ahayn rajada ah in raashin mucaawino ah uu dhowaan iman doono